sharaf weyn bay ii tahay in aan aqalka golaha wakiilada hor imaado si aan mudanayaasha ugu sharxo nuxurka uu xambaarsan yahay xeerkan saaka loo qaybiyey oo ku fadhiya qarankan ugu fadhiya dan aada u ballaaran xeerkan xukuumadda somalilan waxay doonaysaa in lagu aasaaso golahanina uu nala qaato oo uu nagu garab galo in lagu aasaaso hay-ad mas-uul ka ah maamulka hawada somalilan hay-addani waa mid dunidoo dhammi leedahay waddamada duniyao dhan baa leh noloshan casrigaa gaar ahaan ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida markii laga soo doogay waxaa lagu sameeyey dunidu waxay isla qaadatay in la abuuro hay-ad noocan oo kale ah oo waddan walba u maamusho hawadiisa somalilan waxay ka mid tahay inkastay tahay waddan aan la aqoonsanayn waa qaran haddana madax bannaan waa qaran u hoggaansan qawaaniinta iyo cahdiyada caalamiga ah sida dastuurkeenna qodobka tobnaad uu dhigayo marka inagoo taa ka duulayna inagoo ka duulayna danaha iyo maslaxadda uu inoo xambaarsan yahay ee hay-addani ay ay meel marin doonto hay-adda duulista hawada somalilan oo afka qalaadna lagu yidhaa lagu odhan doono somaliland civil aviation authority waa hay-ad yeelanaysa madax bannaani dunidu siyaalo kala duwan bay u samaysataa hay-addan qaarkood waxaa laga dhigaa full independent kuwa iska madax bannaan oo boord awood badani uu maamulo qaarkoodna waxaa laga dhigaa semi independent madax bannaani xadaysan ayay leeyihiin gaar ahaan waddamada afrika ee aynu la midka nahay iyo waddamada carabtu sifil afiishankoodu waxay u dhisan yihiin qaabkan aynu rabno inaynu inaguna u dhisannay waxaa jira marka hay-addaa la aasaasayo maadaama la dabaqayo chicago convention heshiisyada caalamiga ee dowladaha dunida ku ajburaya inay samaystaan hay-ad maamusho hawadooda waxay leeyihiin bilaris ama tiirar aan la taaban karin oo hay-adda u xil saaran qiimaynta ama maamulka hawada caalamka ee ekawo la yidhahda ay qiimaynayso marka xeerkan oo ka kooban koob iyo sagaashan qodob waa xeer ballaadhan toddobiyo toban qaybood ka kooban iyo koob iyo sagaashan qodob wuxuu astaynayaa oo aasaasaya hay-addaasu aasaasaya micnaha weyn dalka ugu fadhida maamulaysa hawadiisa shaqadaa iminka waxaa haysa wasaaraddan mas-uulka ka ahay wasaaraddani waxay iminka haysaa mar waa policy maker siyaasadday samaysaa oo siyaasadda eerboodhadeenna iyo muxuu ahaaye iyo hawadeenna oo dhan wasaaradda jaangoysa marna waa regulator oo sidii civil aviationkaan u shaqaynaayo annagaa meel marina marna waa operation oo madaarada laftoodana gacantay ku haysa oo muxuu ahaaye iyagana annagaa maamula saddexaa shaqay haysaa waddamada qaarkood waxay leeyihiin airport authorities garoonnadu way madax bannaan yihiinoo waxaa maamulo maamulo gaara amaba waa la madax bannaaneeya oo shirkado private baa maamula hay-adahooda duulista hawaduna waa regulated body oo waxaas ayay iyaguna meel marayaan oo operationkaasay kormeeraan oo hubiyaan habsami socodkooda wasaaradaha wasaaraduhuna waa policy makers marka qaabka iminka wasaaradda loo kala saaraya waxa weeye xeerkani wuxuu aasaasaya hay-adda wuxuu kala saarayaa shaqadii aanu haynay ee wasaaraddu haytay iminka ayuu qaybna wuxuu ku reebi doonaa mas-uuliyadda wuxuu ku reebaya wasaaraddii qaybna wuxuu siinayaa hay-adda marka wasaaraddii oo laba qaybood laga dhigay weeye markaas soo koobo laba qaybood baa wasaaradda shaqadeedii laga dhigayaa wasaaraddu waxay maamuli doontaa wixii siyaasadda ah hay-addani wasaaradday hoos imanaysaa shaqadeedase way u madax bannaanta marka waa semi independent waa nidaamka ay ku dhaqmaan waddamadan dowladahan dariskeenna ah oo dhan waa sistamku uu abuuran yahay ayaa laga soo dhigay ma burin karro aynu mana abuuran karno inagu sidaynu doonno looma samaysto si filaafiishanka waddan waliba siduu ku riyoodo uma dhisto wuxuu leeyahay nidaam gaara dunida oo loo dhiso oo la jeegarayo wuxuu leeyahay qawaacid iyo tiirar aan laga gudbi karin ecower pillaris baa jira wax la yaab marka tiirarkaas waa la eegaya xeerkeennan waxa eegaya hay-adda ecow waa qiimaynaysaa waxaa qiimaynaya waddamada hawadeenna ka ganacsade shirkadaha dayuuradaha madaxa bannaan dowladaha aynu macaamilayno ee aviationkooda dhammaantood waxay inagu qiimaynayaan xeerka aynu leenahay sida uu yahay waxay inagu qiimaynayaan inaynu hay-addan leenahay meel walba waana lagaga yidhahdaa civil aviation authority malid ilaa xeerkan la ansixiyo umaanu arkayn xukuumad ahaan inaanu iska samayn karro ama wareegto madaxweyne ay ku filan tahay in lagu sameeyo hay-addan ama hay-ad aan xeer sharci jirayn aanu meel marino hay-addani waxay inoo keeni doontaa sumcad fara badan ayay qarankan u soo hoynaysaa inagoon qaran madax bannaan ahayn ayaynu ku ayay ku qasban tahay hay-adda duulimadyada caalamku ecow inay aqbasho oo la macaamisho civil aviation authority-geeda laakiin lama macaamili karaa wasaarad wasaarad xil siyaasi ah haysta lama macaamili karaa wayse ku qasban yihiin dowlado badan oonayna aqoonsanayn iyo hay-adda hawada caalamka maamusha intuba waxay ku qasban yihiin inay la macaamilaan civil aviation authority-ga oo la shaqeeya inagoo aan ka mid ahayn qaramada la aqoonsaday waxay keenaysaa xeerkani wuxuu suuro gelinayaa in magaalada somalilan security-goodu uu sii kordho la qiimeeyo guddoolooyinkooda si fiican loo gufeeyo wuxuu u horseedayaa inaynu helno xuquuq badan oo inaga maqan oo keeni karta in magaalhadeennu horumaraan waxaa ka mid ah dhaqaalaha maanta laga qaado hawada hawada qarankii loo qarankii burburee soomaaliya la odhan jiray hawadiisa laga qaado ee qaramada midoobay ay gacanta ku hayso waxay noqon doontaa in ay rool ku yeelato oo lagu hormariyo madaaradeena in madaaradeena lagu hormariyo marka nabadgelyadii bay wax weyn ku soo kordhinaysaa horumarkii iyo madaaradeenu inay noqdaan standard caalami ah oo ay higsadaan kuwa dhigooda ah la tartamaan ama la jaan qaadaan kuwa caalamka ayay qayb libaaxda ka qaadanaysaa magac iyo muunad wanaagsan bay inoo keenaysaa nuxurkaas ayaa xeerkan uu meel marinaya oo ku qortama mudanayaal iyo marwey waxaan jecelahay in xeerkan aad si mug leh waajibkiinna iyo xilkiinna uga gudataan u daraasaysaan u eegtaan xeerkan wuxuu isugu jiraa laba qaybood wuxuu ilaalinayaa oo sugaya tiirarka aasaasiga ee ay lagaba maarmaan tahay inay aqbasho dunidu ayuu sugaya marka qaybna wixii qaybaha qaarkood wadda waliba isagaa u madax bannaan qaabku u ekaysiinayo siduu u dhigayo laakiin waxaa jira qaab iyo meelo aanad ay shardi tahay inaad sidaa u dhigtaa xeerkan waxaa diyaariyey khubaro ka soo shaqayn jirtay waxan oo uu ka mid yahay khabiirkan ila socdaa khabiirkan ila socdaa mudanayaa wuxuu ahaa raggii diyaariyey xeerkan waxaana inaga caawiyey kharashkii ku baxay oo khubaradan inoo kireeyey dowladda ingiriiska oon aada ugu mahadnaqayo gaar ahaan f c o ga wasaaradda khaarajiga foreign commonwealth office ilaa laba khabiir oo ninkani ka mid yahay ayaa xeerkan ka soo shaqeeyey markii dambena garyaqaanka qaranka ayaa isaguna kala shaqeeyey iyo iyo looyaro kale oo reer somalilan oo iyaguna ku gurayey oo saxayey xeerkani inuunu ka hor iman xeerarka dalka ka jira ee ay ansixiyeen golayaasha qaranku marka waa xeer qaatay ilaa hal sano muddo sanad aan ka yarayn ayaa laga soo shaqeeyey tacab fara badan iyo maskax badan baa la geliyey runtii wuu naga dib dhacay waxaanu ku tala jirnay inaanu sanadkan cusub uu xeerkani golayaashoo dhan ka gudbo dabadeedna sanadka cusub hay-addan la aasaaso horena golahan wakti aan halkan aan uga warramayeyna waanu ku wargelinay inaanu in hamiga iyagu yahay inaanu hay-adda abuuro waxaan ku soo ururinayaa wax weydiin waa ogaal iyo iftiimin waxaan mudane guddoomiye golaha sharafta leh ka codsanaya inay xeerkan dirsaan ay runtii ay ansixiyaan meel mariyaan waajibkooda dastuurigaana ka gutaan si aynu u helo una gaadhno faa'iidada uu qarankan u horseedayo xeerkan aad iyo aad